ururka caalamiga ah ee laanqeyrtaasi i c r c qaybteeda soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida cabdixafiid yuusuf ibraahim oo ahaa sarkaal ka tirsan hay-addaasi oo waxyeele ka soo gaartay qarax gaarigiisa loogu xiray maalintii shalay cabdixafiid yuusuf ayaa waxyeelo xooganay ka soo gaartay qarax loogu xiray gaarigiisa gelinkii dambe shalay xilli shaqada uu ka sii baxayey cabdixafiid ayaa i c r c u qaabilsanaa qaybta communicationka waxauna shaqada ku soo biiray shan bil ka hor sida ay sheegtay i c r c cabdixafiid ayaa lagula tacaalaya xarumo caafimaad oo ku yaala muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xoogano ka soo gaartay qaraxa loogu hora gaarigiisa waxaase ugu dambayntii ku geeriyooda muqdisho ururka caalamiga ee laanqeyrtaas i c r c qaybteeda soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay boggooda hay-adaha amniga soomaaliya ayaana wax wara ka soo saarin qaraxa loogu hora gaariga mid ka mid a shaqaalaha samafal gaar ahaana sarkaalkan ka shaqaynayey hay-adda caalamiga ee laanqeyrtaas i c r c oo ugu dambayntii muqdisho ku geeriyooday